ku-simaha duqa muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ciise maxamuud guure ayaa daafuray bandhiga carwada warshadaha soomaaliya oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ganacsatada soomaaliyeed ayaa soo bandhigay wax soo saarka warshadaha ka dhisan dalka taasi oo looga kaaftoomay baahida ganacsatada soomaaliyeed ay u qabeen in dalka dibaddiisa ay kasoo dhoofsadaan badeecadaha gudoomiye ciise ayaa bogaadiyey warshadaha ka dhisan dalka doorka ay markaasi ka qaateen kobcinta dhaqaalaha dalka iyo hal abuurka ay markaasi la yimaadeen isagoona sheegay in maamulka gobolka banaadir uu dhiirigelinayo ganacsatada soomaaliyeed ee leh hal abuurka ganacsi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib sharaf iyo milgo iyo qiimo ayay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno bandhigan qiimaha badan ee warshadaha soomaaliyeed oo sanadkii labaad ku qabsoomayo gobolka banaadir waxaan rabaa marka hore inaan mahad iyo bogaadin u soo jeediyo dhallinyartii isu xilqaantay ee soo qabanqaabisay bandhinkaa quruxda badaneh runtii wuxuu ka tarjumayaa wax soo saarka warshadaha soomaaliyeed iyo hal abuurka dhallinyarta meesha uu gaaray wuxuu soo jiidanayaa indhaha maalgashadayaasha iyo ganacsatada soomaaliyeed wuxuuna tusinayaa kobaca dhaqaalaha ee gobolka banaadir halka uu gaaray annaga haddaynu naha gobolka banaadir waan bogaadinaynaa wax soo saarka warshadaha maxalliga ah garabkoodaana taagannahay mar walbo hadduu ilaah idmo insha allahu tacaala waana hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa waana mahadsantiinu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu